ninka soomaaliga ah ee booliiska australia toogashada ku dirin ayaa lagu magacaaba cabdifataax axmed waxa uuna dilkiisa si gaar ah kaga dhacay magaalada melbourne ee dalkaas booliiska ayaa ku andacooday in ninka ay dileen uu ku hwaysanaa mindi islamarkaana dhimirka loogu jiray soomaali badan oo ku nool dalkaasi ayaa dhigay dibadbaxyo kaga soo horjeedaan dalkan maraykanka ee loo geystay ninkan soomaaliga ah dadka dibadbaxyo dhigiya ayaa sheegay in si arxandaraha loo dilay cabdifataax axmed kaas oo ahaa mid aan wax dembi ah lahayn
run ahaantii waxaan ka soo qaybgallay wiil soomaaliyeed oo si arxandaraa loogu dilay goobtan hadda aynu taagannahay kaasoo wax dembi ah aan faraha kula jirin ahaa maskiin xaafadan futkray ee soomaalidu joogto aad looga yaqaano mudaaharaad ku saabsan cabdifataax axmed oo laba booliis askareed ay toogteen haweenkii khamiista taariikhda todobaytobanka abriil ayaan halkaan maanta iskugu imaanay inaan u mudaaharaadno maanta waxaan halkan u joognaa banaanbaxa ama mudaaharaadkii dhibaatadii iyo dilkii foosha xumaa ee loo geystay walaalkan cabdifataax axmed taas oo communitiga annaga dhammaantood ku riday argagax ama shoog ku riday si maaragtay dilkaas sida falkaas isaga ay u geysteen booliiskii si kastaba ahaatee soomaalida ku nool dalalka shisheeye ayaa siyaabo kala duwan looga dhibaateeya waddamadaas australia ayaa ka mid a dalalka yurub ee lagu beegsado soomaalida